ishacya cutubka labaiy soddonaad bal eega boqor baa xeqnimo ku talin doona oo amiirona cadaalad bay wax ku xukumi doonaan oo nin baa wuxuu noqon doonaa meel dabaysha lagaga dhuunto iyo gabaad duufaanka laga dugsado iyo sida webiyo biyo ah oo meel engegan ku yaal iyo sida hoos dhagax weyn oo daal oo mane ah ku yaal oo kuwii arka indhahoodu ma ay awdmi doonaan oo kuwii maqla dhagahooduna way dhegaysan doonaan oo kuwa wax walba ku degdega qalbigoodu aqoontu garan doona oo kuwa gangada leh carrabkooduna wuxuu diyaar u ahaan doonaa inuu bayaan u hadlo oo mar dambe lama odhan doono nacasku waa gob oo lama odhan doono xoolo cirdoonku waa deeqsi waayo nacasku nacasnimuu ku hadli doonaa oo qalbigiisuna xumaan buu samayn doonaa si uu cibaadola'aan ugu isticmaalo oo uu wax been ah rabbiga ka sheego inuu nafta gaajaysan sii mariyo oo uu kii ooman cabniinkiisa gooyo oo hoolcirdoonka hubkiisuna waa shar miiran oo wuxuu hindisa hindisiyaal shar ah si uu masaakiinta ereyo been ah ugu baabi'iyo xataa haddii saboolku si quman u hadlo laakiinse deeqsigu wuxuu hindisa waxyaalo deeqsinimo ah oo wuxuu ku sii adkaan doonaa waxyaalo deeqsinimo ah naagaha istiraxsanow kaca oo codkayga maqla gabdhaha aan digtoonaynow erayga dhegta udhiga naagaha aan digtoonaynow sannad iyo dhowr maalmood ayaad dhibtoon doontaan waayo canabguriddu ma jiri doonto oo midho urursiguna ma imaan doono naagaha istarixisanow gariira oo kuwiina aan digtoonaynow dhibtooda ismurxiya oo isqaawiya oo dhar joonyad ah dhexda ku xidha beerihii wanaagsanaa iyo canabkii midhaha badnaa ee la waaye aawadood ayaa naasahooda u garaaci doonaan oo dalka dadkayga iyo xataa guryaha farxadda oo magaalooyinka faraxsan ku yaal oo dhan waxaa ka soo bixi doona qodxaan iyo yamarug maxaa yeelay daarta boqortonimada waa laga tegi doonaa oo magaalada dadka badanna waa laga kici doonaa oo buurta iyo munaaradduna waxay weligood ahaan doonaan godad dugaag iyo farxad dameer banjoog ah iyo daaqsin idaad ilaa ruuxa xagga sare nalagu kor shubo oo cidladuna ay noqoto beer miro badan oo beerta midhaha badanna sida duud oo kale lagu tiriyo oo markaas dabadeed ayaa caddaaladdu cidlada joogi doontaa oo xaqnimona waxay ku sii jiri doontaa beerta midhaha badan oo xaqnimada shuqulkeeduna wuxuu ahaan doonaa nabad xaqnimaduna weligeed waxay keeni doontaa xasiloonaan iyo kalsooni oo dadkayguna waxay joogi doonaan ruug nabaadiino iyo hoyaal ammaan ah iyo meelo xasiloon oo lagu nasto laakiinse roob dhagaxyaalu ahu wuxuu ku soo degi doonaa duudda oo magaaladana hoos baa loo soo dejin doonaa waxaa barakaysan kuwiina biyo dhinacyadooda oo dhan wax ku abuura oo dibiga iyo dameerka u sii daayo inay daaqaan